shirkadoodu waad lahay ee maamulka dowlada hoose ee degmada baydhabo iyo ka qobsoomee xarunta degmada baydhabo shirkunyaa weliba ku qeyb galeen maamulka degmada gadoomiyaha xaafadaha iyo agaasimiyaalka waaxyaha shalduban ee dowlada hoose walibana shirkalonku hadalaya arrimaha horumarinta degmada baydhabo iyo ona warbixino lakudhugoon sidii agaasimiyaalka waaxaha qaar ee dowlada hoose kureeda markii kulanka hadhamaadiiyo weliba warfidiyeenka la hadalaya gadoomiye ku-xigeenka maaliyadda macawiya ibraahim cali wuus ona faahfaahin kubiya walyaabo shirkaha kubahiya wali qubsamayd shirka isbuuclaahaaye ee dowlada hoose ee degmada baydhabo shirka wali shir gadoomiyaha gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watin walaa ku qeyb galay gudoomiye ku-xigeenada degmada agaasimiyaalka dowlada hoose ee lita waxyo dowlada hoose iyo gudoomiyaaalka tumunka xaafadood ee degmada baydhabo waxyaalaha shirka diirada laga saaray wali haytaya amniga magaalada guud ahaan wali warbixin lagu dhegeysaday meelgudoomiyaalka tumunka xaafadood sida amniga magaalada ay wali kale meel shirka lagu hadalaya arrimo oo meel daadijinta oo wadooyinka iyo magaalada meel maalmeedka magaalada bulshada laqobadow wadooyinka agaasimiyaalka waxyaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo agaasimaha waxda dhulka iyo agaasimaha waxda dayacatirka wadooyinka iyo injineerada iyo waliyoona lagu dhegeysaday meel shaqadoodii isbuucii lahadhaafi hulmaalmeedka iyo qobdayaan meelsidii warbixinku dhegeysaday meelwali kale meel diirada lagsaaray oo shirka laguku hadalay arrimo kumid ayin sida oo meel dhulka oo danta guud dowlada leta oo xaafado ka dhexyaalan oo meelsidiyoona xogtioo laka helan lahaayay oo oo dowladu wala ibaahanta xafiis xaafadeed mase wala ibaahanta suubsalayd wali kale shirka lagu hadalaya oo gudoomiyaha degmada shir gudoomiyaha lagu hadalaya arrimo ay kumid yihiin meelera suuqa gudaha iyo aqabadooyinka ku teegan iyo wali warbixin lagu dhegeysaday agaasimaha waxda dhulka iyo agaasimaha waxda faydhoorka iyo caafimaadka meelwali meelhaakubay oo shirka diirada laga saaray isku roranka oo meel ganacsatada yaryarka ah sida meel iyo ka ganacsanaaya iyo iyo saameynta kaleeta amniga iyo meel bilicda magaalada marka wali meelku saaray oo lagu la hadalay ini arinto oo meel suuqa gudaha maadaama jaalanjiy badan lagu sheegay in meel arintaasay dadka oo wanatada ee hamiinkii wala ka dhisaayaan oo meel dowlada hoos iyo dowlada hoos an ogayn hamiinkii ka dhisaayaan damkaayooyin dukaamyo hortiyo iyo meel meel oo dhanan baahnayn ka dhisaayaan iniyoona meel roojiyaan oo xafiisyada waxda dhulka iyo xafiisyada oo iyo xafiisyada qusayd iniyo halahariiraan wal meel sharci doore ee hamiinkii la dhisi doogna yaa laha ku saari marka guud ahaan shirko antaasabadla ku saabsanay kulankiiyo weliba uusahaye koo diirada laka saaraya xoojinta amniga guud ee magaalada baydhabo koranqaadowka horumarinta daadejinta dhulka kaasoo laisku xog wareysada waa usbuuc kasta